kulan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka maxaka cusub dhadhaab waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab aan ku bilownay hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya ayaa wada dadaalo ay xirfado ku barayaan dhalinyarada ka baxay dugsiyada sare ee ku sugan xeryaha hay-adaha ayaa rumaysan in dhalinyarada oo la baraa xirfadaha waxgalka leh ay yareyn karto baahayaha shaqo la-aaneed ee ka jira gudaha xeryaha qaxootiga dhankooda dhalinyarada ka faa-iideysanaya fursadaha loo fidiyey ee xirfadaha baranaya ayaa ka mahad celiyey in si bilaash ah wax lagu baro sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha v o e da ee xeryaha dhadhaab aadan cabdi cabdulaahi
xirfadaha fursad ahaan loo siiyey inay bartaan dhallinyarada qaxootiga ku ah dhadhaab iyo kuwa deegaanka waxaa ka mid ah kuliyadda caafimaadka oo ay bixisa hay-adda i r c oo gacanta ku haysa cisbitaalka guud ee xerada xagadheer toddobaadkan arbacadii lasoo dhaafay waxa ay i r c da soo bandhigtay afartan arday ah oo ay sheegtay inay bartay maaraynta caafimaadka bukaanada cabdulaahi xasan waxa uu ka mid yahay ardayda nasiibka u yeeshay barashada xirfadda caafimaadka v o e da ayuu u sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay wixii la baray alxamdulilah dareenkayga maanta lama soo koobi karo waa dareen farxadeed kulley qof kasta oo bili-aadan ah wuxuu ku hamiya mise uu ku dadaala wuu gaaraa waayo guusha waxa weeye waxay ku xiran tahay dhowr adeeg qofka bili-aadanka inuu dhowr adeega dulqaad uu sameeya marka marka koowaadna waxaan u mahad celinayaa macalimiintii juhdiga iyo dhowr adeega iyo dadaalka noo soo samaysay haddii ahaan lahaayeen mataqaanaa dhakhaatiir naasis ah haddii ahaan lahaayeen maxaa la dhihi jiray m o dhammaantood waa aad baan uga mahad celinayaa sidoo kale beshentiga noo ogolaadeen inaan ku sameyno xitaa operation iyo waxyaaba lamid ah anagoo wax baranayna ayagana aad iyo aad baan uga mahadnoqayaa sidoo kale waxaan halkaan uga mahad celinaya ma haddaan lasoo koobi karin waalidiinteydii ugu soo dhabar adeegay juhud iyo dadaal ku bixiyey inaan soo gaara maanta waxbarashadeyda heerka ay marayso faatuma cali cabdi oo ka mid ah ardayda dhakhtarnimada loo tababaray ayaa sheegtay in cilmigii la baray ay dib ugu celin doonaan bulshada iyadoo intaasi ku dartay in muddada ay koorsada u socotay ay barteen wax badan oo caafimaadka ka mid ah maasha allah alxamdulilah farxadayada lama soo koobi karo maanta waxaan soo wadnay lix bilood oo aan ka qalin jibinay caafimaadka kulligiis suu u dhan yahay alxamdulilah patient attendance waaye kooskeena any kind of patient waan ku attend garayn karnaa haddii uu yahay asmatic haddii uu yahay nemonia haddii uu yahay any kind kulli waan ku attend garayn karnaa alxamdulilah alxamdulilah marka koowaad bulshadeena aan wax taraynaa haddii alla idmo sababtoo ah kasoo qaad bukaan oo haddii aan bloogyada ku aragnoo kale gaasbin samaynaya waan caawin karnaa oxygen waan ku xiri karnaa anagoo annagoo aana markaa cidno aana u kaashanayn haddii aan alaabtii helno qaar ka mid ah dhallinyarada baratay kuliyadda caafimaadka waxa ay sheegeen inay halgan adag iyo hayaan xooggan u galeen sidii ay u soo gaari lahaayeen heerka ay maanta joogaan wallaahi dareenkayga maanta lama soo koobi karo aad iyo aad baan u faraxsanahay waxaan soo galnay safar dheer lix bilood oo isku jiro theory iyo practical wax la dhaho akhriska saddex bilood oo galaas ah iyo saddex bilood oo magaranaysaa practicalkii oo la qabanayo soo galay waxyaaba aad u badanna waan bartay maasha allah inkastoon caafimaadka in badan aan ku dhex jiray haddana maxay ahayto maanta shahaadadeedii graduationka waan qaatay aad iyo aad lama soo koobi karo farxaddeeda maanta maasha allah wax badanna waan ka faa'iido waan ka bartay fartuun maxamed cali waxa ay mar kale sheegtay in dhallinyarada baratay caafimaadka ay diyaar u yihiin inay usii faa'iideeyaan kuwo kale ee danaynaya waa soo dhaweyneynaa waan soo dhaweyneynaa cid walba oo danaynayso inay naga kororsato caafimaadka inay barato inay wax ka faa'iido doonayso aad iyo aad baan usoo dhaweyneynaa waan uga faa'iideyneynaa wax aan barannay koorsada caafimaadka ee ay i r c u fidisay dhallinyarada ka baxay dugsiga sare oo socotay muddo lix bilood ah waxay rumaysay riyada da'yar badan oo xilli dheer ku taamayay inay mar un dhakhtar noqdaan magacayga waxaa la yidhaha xuseen maxamed barre ku nool xerada xagga dheera waxaan ka mid ah ardada maanta qalin jibinayso maanta waxaa ilaahay kuma darnaada maanta waxaa aadan u faraxsanahay waa maalin weyn inoo tahay farxadda aadan soo koobin karin aan la qiyaasi karin maanta waxaan ka qalin jibinay kuliyadda caafimaadda taasoo aan ku jirnay cilaa iyo bilooyin fara badan alxamdulilah maanta noo soo dhamaada waa kuliyadda caafimaadde caafimaadka sidaan uga caawin lahayn dadkeena bulshada ku nool xeryaha iyo adduun weynahaba waxaan ku barinayn si bilaasheh si mutacdhimee si hay-adda i r c ayaa dhammaan naga kaalmaysay macalimiinta i r c wada ahayn wada dhakhaatiirta wada ahayn isbitaalka wada shaqeeyo ayagaa si nafuurnimo ah si walaalnimo ah iyo si kalsooni ah ayagoo shaqaynaya marna shaqo u yeesho oo habeen shaqo ku jiro maalin waxna barayeen aad iyo aad umaadsiin macalimiintayda magacayga waxaa la yidhaha mukhtaar cali maxamed waxaan ka mid ah ardayda maanta qalin jebisay oo kuliyadda caafimaadka ka qalin jebisay waxaan halkan ugu mahad celinayaa ilaahay iyo macalimiintii oo juhdiga noo bixiyey yaan ugu mahad celinaya halkan magaciidu waxaa lahaa cabdulaahi isaaq xasan xagadheera marka alxamdulilah ilaaha mahad iska leh allihii noo gartay hamigan waxaan lahaa waqtiga aan bilaabo wuxuu ahaa xilli hore when i was glass two haddana alxamdulilah maanta oo qalinjibinteeda aan ku faraxsanahay waxaana jeclahay cilmiga aan bartay inaan dalkeeda iyo dadkeeda wax ugu qabto sababto ay tahay maalinkan duniyada kusoo biiraynay waalidiinteenada waxay ku duceynayeen noqo kii anfaco dalkiisa iyo diintiisa iyo dadkiisa hamiga aan leeyahay waa hamigaas inaan ka rur sheego insha allah magacay waa jaamac faarax deeriye horta ilaahay subxaana watacaala ayaa mahadis kale oo ina soo gaarsiiyey xilligan maanta oo farxadan inaanu soo gaarhno wixii aan soo bartay haddaan wax kaaga sheego waxa weeye i r c galaas oo nasin axillary nasin oo lix bilood soo socday waqti dheer aan soo qaadanay waxyaabo fara badan oo bulshada maanta ay u baahan tahay aan soo baranay insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa inaan uga faa'iideyno bulshada soomaaliyeed insha allah axmed aadan oo xubin ka ah ardayda ka qalin jebisay kuliyadda caafimaadka ayaa saaxiibadiisa ugu baaqay inaynan joojin dadaalkooda waxbarashada caafimaadka marka waxaan ku baraarujinaya dhalinyarada inay micnaha meeshan higiskii aan soo marnay inay meeshan ku ekeen ay micnaha sii wadaan ilaa iyo heer kasii sare ay sii gaaraan si naftooda iyo bulshadooda iyo familigooda ay u caawiyaan gudoomiyaha guud ee xerada qaxootiga xagadheer khaliif dhuubow ayaa hay-adda i r c da ka codsaday inay kordhiso tirida ardayda ay u fidisa koorsada ay ku baranayaan heerarka kala duwan ee caafimaadka waxaan leeyahay macalimiintii soo waxbaray dhalinyaradan inay weli kor usii qaadaan baan jecelnahay laguma filna intan in ka badan baan rabnaa haddaan soomaaliya u noqono dad wax gal ah oo i r c ay magaca ku yeelataan jecelna inaan helno cabdirasaaq yuusuf cabdalle oo ka mid ah howlwadeennada hay-adda i r c ayaa v o e da u sheegay in dhallinyaradan la baray maamulka guud ee caafimaadka isagoona dhanka kale sheegay in tani ay dhallinyarada u furayso fursad ay shaqo abuur ka helayaan wuxuuna intaasi ku daray in hay-adda ay sii wadi doonta tababarada ay siinaysa da'yarta ku jira xerada qaxootiga xagadheer ardayda waxaa loo tababarayay wax la yidhaahdo patient attendant ama nursing course marka tababarka isaga wuxuu ku saabsan yahay maamulka caafimaadka sida bukaamaha loola dhaqmo sida bukaanka loo daaweeyo cudurada la daaweeyo qaabka besiga ayaa laga dhisaya ardaydan waana arrin aad muhiim u ah marka waxaana filaynaa inaan sii wadno taasoo aan rajaynayno in aan arday badan sii tababari doonno hadduu allah awoodala idmo oo aan fursadaasna helno marka muhiimadda taa waxaa waye ardaydan markii inta la baro badankooda waxaan shaqo ka siinaa halkan isbitaalka barashada xirfadda caafimaadka oo u muuqata mid dahabi ah waxaa shaqo joojin u sameeyey qaar ka mid ah dhallinyarada xerada qaxootiga xagadheer kuwaas oo badankood aaminsan in haddii ay bartaan caafimaadka wax badan ay noloshooda ka bedeli karto dadkaas waxaa ka mid ah cabdulaahi xasan oo mar hore hay-ad u shaqaynayey laakiin markii ay koorsada caafimaadka soo baxday joojiyey si uu ugu faa'iidaystaa barashada fursadda caafimaadka ee loo fidiyey fursadaha noocan ah ayaa la aaminsan yahay inay wax badan ka bedeli karto nolosha kumanaanka dhallinyarada ah ee qaxootiga ku ah xeryaha dhadhaab iyadoona haddii dhallinyaradan cilmiga ay barteen ay dib ugu celiyaan dhulkooda hooyo ay wax weyn kaga tari karaan aadan cabdi cabdulaahi v o e xeryaha dhadhaab
haddana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto hees ay wadajir ugu luuqeeyaan xasan diiriye iyo hibanuura
ninu dhabarku jaban yahay dhaqdhaqaaqi maaye sidan dhowr habeen qaday dhafaradu ijiite nimu dhabarku jaban yahay dhaqdhaqaaqi maaye sidan dhowr habeen qaday dhafaradu ijiite wadhaawacaagii waxanaan la dhuubtee wadhaawacaagii waxanaan la dhuubtee markiyaan ku dhowraba dhibbaay kordhaysay markiyaan ku dhowraba dhibbaay kordhaysay
subaag dhayba filaye dhil madhaarado sida dhafaygaga
ninkii dhiiranaan jiray wakhtiga dhantaalo dhaxaani taalkay amba dhabanadayge ninkii dhiiranaan jiray wakhtiga dhantaalo dhaxaani taalkay amba dhabanadayge wax ku dheefi waaye dhudhun iyo laaxaadkii wax ku dheefi waaye hagarkugu ma dhaafine dhadhabay horyaale hagarkugu ma dhaafine dhadhabay horyaale
aqal dhinac bannaan yahay dhaxanka maceliye dharartii ambahala igu dhebe adeegte aqal dhinac bannaan yahay dhaxanka maceliye dharartii ambahala igu dhebe adeegte dhubka kolay tahay kama helin dhaqaale dhubka kolay tahay kama helin dhaqaale wadigii dhigay meel dhamaciyo abaaro dhalanteedku waa mida aniga dhaadhacaynine wadigii dhigay meel dhamaciyo abaaro dhalanteedku waa mida aniga dhaadhacaynine
sidii dheeha geelo dhaameel hawd ka daado dhanihii bulaaliyo dhobaale joogta sidii dheeha geelo dhaameel hawd ka daado dhanihii bulaaliyo dhobaale joogta ama tahay dhircanabaad dhayaa uroonte ama tahay dhircanabaad dhayaa uroonte weli waan dursugayaa inaan wada dhammayne weli waan dursugayaa inaan wada dhammayne ninkii dhuumanaye dhabarkiisu muuqde dhaqsa loo ogaada sidiisi ka dhiganto ninkii dhuumanaye dhabarkiisu muuqde dhaqsa loo ogaada sidiisi ka dhiganto hadalka dhansaarka ka dhegaysan maaye hadalka dhansaarka ka dhegaysan maaye haddii ay dhabkaatay dhaarmay maraysaa se kala dhaqaaqnay sidaasaan ku dhaafnaa haddii ay dhabkaa tahay dhaarmay maraysaa se kala dhaqaaqnay sidaasaan ku dhaafnaa
waryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya ayaa waxaa ku nool caruur badan oo qaba xanuuno kala duwan oo aan wax looga qaban karin gudaha xeryaha laakiin dhaqaale la-aanta waalidkood iyo xeryaha oo ay adag tahay inay uga safraan gudaha kenya ayaa keentay in badankood ay la dhibtoodaan xanuuno kala duwan oo bilowgooda la daweyn karo doctor cabdulqaadir xuseen oo ku takhasusay xanuunada ku dhaca caruurta kana tirsan wasaaradda caafimaadka ee kenya oo dhowaan howlo baaritaano caafimaadka caruurta ah u tegay xeryaha qaxootiga ayaa sheegay in xanuunada ay qabaan caruurta xeryaha ay aada u badan yihiin islamarkaana qaarkood wax looga qaban karo gudaha dalkaasi kenya laakiin aysan jirin cid isku xilqaantay sida uu hadalka u dhigay wuxuuna u warramay wariyaha v o e-da maxamed baaruud xuseen
magacayga waxaa la dhahaa doctor abdiqaadir xuseen waxaa ahayn dhakhtar ku takhasusay xanuunada caruurta ku dhaca iyo si guud ahaan caafimaadka caruurta
xanuunada inta badan caruurta saameeya waxay kaga duwan yihiin kuwa dadka xanuunada caruurta saameeya waxay uga duwan yihiin dadka waaweyn siyaalo kala duwan wayl dadka waaweyn badanaa xanuunadooda iska kooban yihiin ama si guud hal mar ay u saameeyaan caruurta stages ay kala maraan cunugu hooyo warka hooyadiis markuu ku jiro bisha ugu hore haddana stage kale bisha bisha labaad ilaa lixda bilood lix bilood ilaa sanaad sanad ilaa laba sano stages bay kala yihiin ilaa lix sano haddana ilaa ay dad waaweyn ka noqonayaan at every stage xanuunka ku dhaca iyo siduu u qabto iyo siduu kala yihiin wuu kala duwan yihin so xanuunada horta ilmaha ku dhaca waxaa kaloo iyadana uga duwan yihiin dadka waaweyn waxaa waaye in ilmaha wax si fudud dadka waaweyn aan u saameynayn inuu si fudud u saameeyo oo isla aminkiiba inay xanuunkii wax yar ay u dulqaadan waayaan oo khatar u geliya laga yaabo isla aminkiiba haddana inay improve garayaan oo ay ka xanuunka kasoo kacaana ka bogsadaan oo sida dadka waaweyn aynan ku daahin labada way dhici kartaa marka xagga xalinta xanuunka iyo khatarta labada way kaga duwan yihiin waan gartay maxaa ka mid a xanuunaha caruurta ay u nugul yihiin oo laga yaabo haddaan wax laga qabanin in wakti dheer ama mustaqbalkooda dhaawac u geysto
ilmaha horta saan horaan sheegayba way nugul yihiin si walbaba way u nugul yihiin jirkooda maadaama ayaki qof xanaano uu u baahan uu yahay difaacoodana uu yaryahay awoodoodana ay daciif tahay fuuqbax yar haddii ay dehydration intay shubmaan uu ku dhaco biyaha iyo macdinta wax yar ay ka baxdo si dhaqso leh yuu u saameynay isla aminka waxaa laga yaabaa cunugii hadda wax ka qaban weeya soddon daqiiq gudahood inuu dhulka galo taasaa ka mid ah waxaa ka mid a qandhagay u adkeysan karin waxyaalaha simbalka hadda ka qaadanayno qandhada waxaa laga yaaba ilmaha qaarkood qandhada hadday ka waashoo kale inuu qalal ku ridabo dadka waaweyn ayna ku ridi karin marka siyaalo kale duduwan ayay cilmahaas ka mid a maskaxiyanay u saameyn kartaa cunugii waxyaalo badan ooma adkeysan kara haddaan noloshiisii iyo bay'adiisii la kontaroolin oon la xanaanaynin la kontaroolin waxyaalaha oo rafaadka ka mid hadda dagaalada dhaca iyo waxyaalaha lamidka iyo waxyaalaha qofka maskaxdiisa ay u kontro ay u adkeysan karto ilmaha uma adkeysan karo maskaxiyan way u saameyn sida naxdintoo kale sida naxdintoo kale wixii lamidka xanuunada ee ku dhaca kaada marinada iyo xubnaha maaragtay xididada sida kala guusyada ama lafta dheer iyo neefaha oo kaleeto bal maxaa u keena caruurta qaar wayba ku dhashaan waa inay taa waa dabiici tan kuwan kale maxaa sababa xanuunada oo kaadi mareenka ama laf dhabarta saa sheegtay dabcan ilmaha markii la dhaho wax ugu badan waa waxay ku dhashaan ma badno laakiin ilmaha qaarkood ayaa problem ayakoo qabaan keliyaha problemka qabaan kaadi haysta ama hawamareen yani kaadi mareentii meelihii oo dhan ilaa farjiga ayaa laga yaabaa problemyad ilmaha qaarkood inay ku dhashaan kuwaas badanaa waxay u baahan yihiin in la xaliyo qalimo lagu sameeyo correction loogu sameeyo same thing markay imaato lafta dhabarka ilmaha problemka lafta dhabarka uga imaada waa problem ilmaha ay ku ay ku dhalan karaan taasay u badanta laakiin wax intaa soo raaca waa problemyo markaas ama infection kaadida ama keliyaha keenaan oo kale ama trauma oo injury iyo nabar gaari oo kale ha noqoto iyo wix limidka u badan tahay waxa caruurta ku dhaqan xeryaha qaxootiga oo maalmahan qaarkood la kulantay bal baahida dhanka caafimaad darrada ama dhanka caafimaadka ay qabaan ee aada aragtay ama aada xoogsatay maxaa ka mid
walaahi caruurta xeraha qaxootiga khaasatan aan booqdo xeryaha qaxootiga dadaab ku nool baahidooda way iska fara badan tahay wayna ka duwan yihiin dadkan kale bulshadan kale soomaalidan kale kenya ku dhaqan because waa dad qaxootiya first of all ayaga dhaqaalahoodii hooseeyo caafimaad ahaantooda tayadooda iyo wax la siinayo ee hooseyso cuntada iyo nutritionka la siinayo ilmahanan remember ilmaha yaryarna waxay ku tiirsan yihiin nutritionka ama waxa nafaqaday ku tiirsan yihiin nafaqadooda wixii la siinaya ee hooseyso nafaqadii hadday hooseyso difaacoodii iyo caafimaadkoodina hoos u aadayaan marka waa dad aada iskaga nugul xagga caafimaad markii la dhaho khaasatan ilmaha iyo hooyooyinkiina zaahiday u saamaysa waxaa kaloo iyadana dhib oo weyn ka haystaa inaynan si fudud ayna ku bixi karin oo meelaha qaarkood magaalooyinka kale aan aadi karin hay-addaas base ay ku xiran yihiin ilaah ka suko iyo dadka muslimiinta kale wixii wax caawinaya marka baahidooda aaday u fara badan tahay ka bilaabata nutritionka oo la isku dayo wadaha badanaa xagga nutritionka way isku dayaan xagga nafaqada way isku dayaan inay wax ka caawiyaan laakiin cilado badan waxaa ka jira xanuuno reera on badnayn oo xanuunada kala duwan ah ama ha noqdaan xanuunada maskaxda ama ha noqdaan kuwa hawo kaadimareenka problemka urologiga la dhaho urological problem ibnaha ku dhasha ama ha noqdaan kuwa oo lafdhabarta gala kuwa lafaha iyo wix la midka eh xanuuno fara badan oo noocaasa intiga ka mida iyo surgeries noocaaso problemsyo oo lagu xallin karo in operation loo sameeyo operationka ama qalliinkana aan lagu samayn karin gudaha xiriiqa gudaha yani xiriiqa xogtiga waxaa iyadana ka mid a problemka badanaa aan ku aragno ciidadaha wadnaha ilmaha xanuunada wadnaha ku dhashaan ayakana dhakhtar wadnana inta ma joogo surgeries inta looguma samayn karo marka ayaka way deecan yihiin hay-adihii markay qaliimo ay arkaan problem weyn inuu jiro oo dhaqaalo weyn u baahan meeshooda iskaga celinayaan marka waxyaalahaasa intaan arkay u badan oo problemyo kaloo fudfududna way jiraan oo laakiinse maadaama hay-adda halkan aan ku qaban karin haddii meelo kale la geeyo si fudud wax looga qaban karo arrintan ah in dadku aysan fursad u helaynin inay safraan xitaa kuwooda laga yaabo inay wax u samayn lahayn meelay mare aysan garanaynin dhakhaatiir aqoon ulana aysan xeryaha joogin xanuunada carruur ay qabaan carruur ay qabaan halis intee dhan bay ku tahay dadka la nool xanuunkaas halisaha kuwana waxaa waaye kuwa noloshooda khatar ku ah oo qofkii timeline buu leeyahay ilmuhu saan sheegay noloshiisa waqtigu stages buu maraya waxaa laga yaabaa for example cunugaas problem inuu kaadihaystiga qabay uu ku dhashay shan sano lix sano toddoba sano usii maraya kaadihaystiina saajari bay u baahnayd haddii aan muddo lagu xallinin wadnihii oo kale haddii aan muddo lagu xallinin waxaa laga yaabaa aan stage inuu gaari kara aan wax laga qaban karin kuwa saasoo noloshooda marka saameyn weyn ku yeelanayso timeline ku xiran baa jira oon haddii timelinekaas u dhaafana noloshooda completely khatar ku noqonayso kuwi waxaa jira laga yaaba noloshii ayada ahaan inaynan yani geeri u keenaynin ama laakiin xanuun daba dheeraado xanuunkii daba dheeraado saamaynaysa noloshooda iyo waxbarashadooda ay saamaynaysaa kicitaanka koritaanka ilmihii inay saamaysaa laga yaabaa waxbarashada cunuga inay saamaysaa laga yaabaa iyo si guud ahaan noloshiisa kaloo dhan inay inay aada u saamayso ayadana xataa laga yaabo inay dhib yani aynan geeri ahaan u keeni karin ama timelinekaas ayn lahayn sida wadnaha oo kale laakiin sida kaloo dhan noloshiisa ay u saamayn karo
kaasi wuxuu ahaa doctor cabdulqaadir xuseen oo ku sugan xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya wuxuu u warramayey wariyaha v o e-da maxamed baaruud xuseen guud ahaanba dhegaystayaal barnaamijkeenna iyo idaacaddeenii habeennimo waa naga intaa inta ka horeysase waxaannu idinkaga tegaynaa mid ka mid ah heesaha ay ku luuqayso hodan cabdiraxmaan
markuu ka jiro dhuldheere waqti laydinkala warjoogo waqti laydinkala warjoogo sheegadaad ku leeday ma jira ruux heli karaaye ma jira ruux heli karaaye xusuusta ku jooji laabta niyadaanan xabiibi aan aan aan aan ka wada joogi niyadaanan macaan waan aan ka wada joogi ilayn jidhka ruux tabaaya dareenkuna jiidanayo ma jiibsado aawadiye halkuu jirayaa igeeya ilayn jidhka ruux tabaaya dareenkuna jiidanayo ma jiibsado aawadiye halkuu jirayaa igeeya naftii hilo joogi weyday hamuuntuna jeer madayso jacaylkuna uma tudhaaye jelin isukayakeeno isukayakeen way naftii hilo joogi weyday amuuntuna jeer madayso jacaylkuna uma tudhaaye jelin isukayakeeno jelin isukayakeeno qalbiga jagadaad ku leeday ma jira ruux heli karaaye ma jira ruux heli karaaye xusuusta ku jooji laabta niyadaan niyadaan aan ka wada joogi niyadaanan xabiibi ah ah aan ka wada joogi qalbiga jagadaad ku leeday le ma jira ruux heli kara